أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن bismillaahi araxmaani araxiim subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo taliska ciidanka mujaahidiinta ayaa ka warbixiya dagaal khasaaro culus lagu gaarsiiyey cadowga allaah oo ka dhacay duleedka magaalada kismaayo ee wilaayada jubbada hoose howlgal lagu dhaawacay askar ka tirsan murtadiinta ayaa ka dhacay deegaan dhacaduleedka magaalada muqdisho madaxda maamul goboleedyada gaaloraacyada ah ee puntland iyo jubbaland ayaa gaaray magaalada muqdisho xilli khilaaf xooggan uu ka dhex taagan yahay murtadiinta wilaayada islaamiga ee bakool ayaa heshiis kala dhex dhigtay laba beelood oo walaalo ah kadib munaasabad ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada mas-uuliyiinta maamulka islaamiga degmada jilib ayaa ka qayb galay munaasabadda ay bandhig cilmiyeed ku sameynayeen ardayda macadka atturaath ee degmada jilib guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad kala duwan gaarsiiyey deegaano ka kala tirsan wilaayaadka gado iyo jubbada hoose أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن oo subax arbaca ah taariikhda hijrigan ay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha shacbaan sanadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga kusoo dhowaada warkaas oo dhammaystiran taliska ciidanka mujaahidiinta ayaa ka warbixiyay dagaal khasaaro culus lagu gaarsiiyey cadowga allaah oo ka dhacay duleedka magaalada kismaayo ee wilaayada jubbada hoose marwaan maxamed ayaa warbixintan inoo haya sheekh cabdulcasiis abumusacab afyaheenka ciidanka mujaahidiinta xarakada al-shabaab ayaa shir jaraa'ida uu shalay qabtay ku faahfaahiyey weeraro shalay lagu gumaaday kufaarta afrikaanta iyo murtadiinta oo ka dhacay wilaayaadka jubbada hoose iyo shabeellaha hoose ugu horeen sheekh cabdulcasiis abumusacab ayaa waxa uu ka hadlay dagaalkii lagu xasuuqay maleeshiyaadka riddada ee shalay ka dhacay duleedka baarsanguuni iyo khasaaraha murtadiinta ka soo gaaray weerarkaasi isagoo sheegay inay saraakiil ku baktiyeen maanta waa maalin talaado ah taariikhduna ay ku beegan tahay labaatan iyo labada shacbaan kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri waxaan ka warbixinaynaa howlgal iyo dagaal ka dhacay agagaarka deegaanka baarsanguune ee wilaayada jubbada hoose halkaas waxaa saacadihii lasoo dhaafay dhaqdhaqaaq ashaadolo dariirnimo ah ka samaynayay ilaahay cadowgiisa oo isugu jira ciidamada kufaarta maraykanka iyo murtadiinta dabadhilibka u ah cadowgaas waxay madaafiic iyo dayuurado ku soo weerareen dadka muslimiinta ah ee deegaanadaas ku dhaqan waxay si gaara u beegsanayeen dadka beeralayda ah iyo dhulka beeraha ah ee u dhexeeya baarsanguuni ilaa degmada jamaame oo ay duqaymo wuxuushnimo ah la beegsadeen ciidanka mujaahidiinta oo la socday dhaqdhaqaaqa cadowga ayaa weerar qorshaysan ku qaaday cadowgii saliibiyiinta iyo murtadiinta isugu jiray halkaasna waxaa ka dhacay dagaal faraha la iskula tegey xabad ayaa ilaahay cadowgiisa dhabarka iyo dhafoorka laga saaray sida caadadu u ahaydna cagaha ayay wax ka dayeen mujaahidiinta ayaa dhulka hawdka ah ku sii baacsaday halkaas oo meyd iyo dhaawac badan uu cadowga ka soo gaaray waxay isku dayeen inay duqaymo diyaaradeed isku difaacaan ciidanka mujaahidiinta ee cayrsanayana isaga reebaan balse taas mujaahidiinta ma aysan istaajin raacdo ayayna cagta cagta u saareen halkaas cadowga waxaa ka soo gaaray khasaare lixaad leh waxaana looga qabsaday hub iyo gaadiid ciidan oo ay wateen inta ilaa hadda aan xaqiijinnay khasaaraha cadowga dhimashada soddon iyo labo cadowga ka tirsan kuwaasoo u badan murtadiinta loo yaqaano danab ee uu maraykanku ku shaqaysto waxaa ku jira bakhtigaas toddoba ka mid ah saraakiishii hogaaminaysay cadowgaas ashahaadola dirirka ah kuwaas oo uu allaah shartooda maanta soo afjaray gaadiidka ay mujaahidiintu ka qaniimaysteen cadowga waa shan gaadiid ah kuwaas oo ay qaarkood qoryo culus saaran yihiin qaar ka mid ah waxaad ka arki ka dhaan ama ka daawateen baraha bulshada khasaaraha cadowgu intaas wuu ka sii badan karaa waxaana marba marka ka sii dambaysa la soo helayaa meyd ay duurka uga carareen iyo hub iyo rasaas ay iska daadiyeen intaas kadib sheekh abumuscab ayaa ka hadlay kamiid shalay mujaahidiintu la beegsadeen kufaarta afrikaanta iyo murtadiinta oo ka dhacay wilaayada shabeellaha hoose kuwaasoo ku socdaalaya duleedka deegaanka beriire waxa uu sheegay in halkaasi cadowga allah ku jabay khasaare bakhti iyo dhaawacna lagu gaarsiiyey dhanka shabeellada hoose haddaan u gudubno mujaahidiintu waxay kamiin u dhigeen maantay kolonyo isugu jirta kufaarta yuganda iyo maleeshiyaad murtadiin ah oo marayay duleedka deegaanka beriire dagaal halkaa ka dhacay kadib ilaahay subxaana watacaala halka cadowgiisu ku jebiyey bakhtiga kufaarta afrikaanka waa laba askari dhaawacuna waa saddex askari dhanka maleeshiyaadka murtadiinta ah saddex murtad baa laga dilay labana waa laga dhaawaca ilaahay ayaanu mahad celinaynaa cadowgiisa jebiyey mujaahidiinta guul iyo gallad siiyey waxaan mahad celinta allah kadib u mahad celinaynaa ciidanka mujaahidiinta ee howlgalladaas fuliyey waxaan leenahay taqabal allahu jihaadakum wa raxima shuhadaa'akum wa cajala shifaa lijarxaakum hadalka afyeenka ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa imaanaya xilli ciidamada mujaahidiinta ay maalinimadii shalay dagaal xooggan oo ka dhacay duleedka baarsanguine ay ku jebiyeen maleeshiyaadka murtadiinta ee u adeega gaalada saliibiga ah kuwaasoo muddooyinkii lasoo dhaafay dhibaato xooggan ku hayay shacabka beeraleyda ah waxaana allah fadligiis weerarkan uu noqday mid shaafiyey quluubta muslimiinta islamarkaana cadowga allah looga furtay gaadiid dagaal hub iyo qalab kale oo ciidan mahadsanid marwan howlgal lagu dhaawacay askar ka tirsan murtadiinta ayaa ka dhacay deegaan dhacaduleedka magaalada muqdisho ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay qarax la beegsadeen guriga uu deegaanka garas baarley ee duleedka muqdisho ka degan yahay murtad abshir oo ah taliyaha nabad sugidda ee garas baarley inta la xaqiijiyey waxaa qaraxaasi ku dhaawacmay afar askari oo ah ilaalada gaarka ah ee taliyaha la beegsaday madaxda maamul goboleedyada gaalaraacyada ah ee puntland iyo jubbaland ayaa gaaray magaalada muqdisho xilli khilaaf xooggan uu ka dhex taagan yahay murtadiinta warbixin arrintan ku aadan waxaa inoo haya nuur cali warsame abuushayba wafdi ay kala hogaaminayeen siciideni iyo axmed madoobe ayaa shilay waxay kasoo degeen garoonka diyaaradaha magaalada caasimadda ee muqdisho ka hor intaysan soo gaarin magaalada muqdisho murtadiintan waxay iska soo horumariyeen ciidamo ilaalo u ah kuwaasi oo aad u hubaysnaa islamarkaana u farabadnaa axmed madoobe iyo siciid deni markay yimaadeen muqdisho waxaa garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyey siyaasiyiin iyo xildhibaano fara badan oo u badan oo kuwa mucaaradka labadan murtad ayaa degay hoteello ku dhex yaallaa gudaha xeendaabka xalane taasoo muujinaysa kala shakiga iyo kala aaminbaxa ka dhexeeya murtadiinta iyo xasan gargurte saacadaha soo socda ayaa lagu wadaa in xerada xalane uu shir uga furmo mucaaradka golaha mustaqbalka oo ay qayb ka yihiin deniyo axmed madoobe iyo kooxda riddada uu hogaamiyo xasan gurgurte shirkan oo ay gadaal ka riixayaan beesha gaalada caalamka ayaa looga hadli doonaa arrimaha doorashooyinka oo labada dhinac ay isku hayaan lama oga ilaa iminka natiijada rasmiga ee kasoo bixi doonta shirka xilli labada dhinac ee mucaaradka iyo gurgurta ay aad u kala fog yihiin islamarkaana muddaxileedka gurgurta ay ka harsan tahay wax ka yar saddex bilood mahadsanid abuushayba wilaayada islaamiga ee bakool ayaa heshiis kala dhex dhigtay laba beelood oo walaalo ah kadib munaasabad ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada faahfaahinta warbixintan waa kan cabdiqani maxamed dhowaan deegaanka yowkoyo oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada xudur ee wilaayada bakool waxaa ka dhacay munaasabad ballaaran oo lagu soo afjarayay khilaaf sababay gacanka hadal oo dhexmaray beelaha luway iyo hadame munaasabadda heshiisiinta waxaa goobjoog ahaa culimaa udiin guddiga heshiisiinta wilaayada bakool nuqabo iyo mas-uuliyiinta wilaayada waxaana halkaasi lagu soo afjaray madmadowgii ka dhex jiray beelahaasi walaalaha ah munaasabadda waxaa ugu horreyn kalimaad ka jeediyey salaadiinta kale ah suldaan cabdiwaaxid suldaanka guud ee beesha luwaay iyo suldaan bunow suldaanka beesha hadame lamadan beelood walaaloahaay heliyeen hortimay meelle ka dhammaday afar qof lama i lama oo lamada dhine ah ilaahay idiyo ku baxeen sabar khayr qab ha sii darshan wal khayr qab allahan gili yoona galanku gardaronga dilay ilaahay na naxariis nimankii dilay oo rigaas galantiyo kasablayn ilaahay may ku baryaan in galantaan ha gili may heliina uni walaaladaan reer hadama higaalila reer reer hadama ilawaay lama baroo siliiliska reer may ka heliina in diishal gaadon walna isku tamni walaa herina diidaas in libulood gudaajo unu ku dhiibino ka tallan lamada dhinaba maadaamaan ila dheer waktigana abaarna iyo wala jara in wakhtigaas un xoolagaas shalqaadno dadkii diidi lahaayay dhibaato liinjaysid xoolagaas ka sallimno iyo ka ballanna madi koowaad may kale ka ballannahay dhaawacga tiridiis walba nagato wallaba bugdhowi jaraan walxabadla kadhowina jaraan yoona ma arnay hooba bogsoonadaan in maxkamadda shariicada islaamka la horsheen may kala ka heliynay walaaladan in deeganada reer ka degaayaan oo daaqa eh dhibaatada ku teeganta umbabeero eh wallaab usub la araw dambiliinku oda kor ilaa walwalaayad ogdama arrintii aadan ka heliyn may kala ka heliynay walaaladan in wal alla walaahana dhexgala saxlee ka dhammaysan maalmo nabadeenta antu ku dareertay runtii eedi eed meel badan leh sulahalka galawmad roogay helis roogay saanan ka qanacsana maybaha wal lamada male maana diyaaran aniina ini maybaha tiki dibshay dhanhanin dhagalne hadami iluway hadii unana magaagi una lahayni baroosilil erhay dibhang noolayno kutaabki ilahina haka noolayna diyaarayan aniina allahu akbar allahu akbar falilaahi alxamd akhyaaray hoobun ilaahay ku obsana kutaabka ilaahay gobsana oo heliska bu una dhabka weelno ikhlaas una ka weelna ilaahay suuna fadaano nin weele kolley wala una ka heliinin walaalka abduwaahid ba sheegi goraalba laha ku saari goraalka laha ku saari kolley walaka goran ha ka heliin may ku mad eh ini lamaadan walaalod wale haska goonsadan hogaansho wilaayada bantiliindeen horta un horta hadliina macnaha maaha lanki maybuwaaha galad suubiyo lamaadan reer dhatiyo galadka suubi ini galan barcelaka gobad dhulka ilaahay iskule muslimiinta daagi biima shalle hadiidka ma haynays dhulka way daagele tan kala goonahaan deegaamadan o daaga e ini walku suubii kora beerhaadeen mase eelhaadeen mase warhaadeen wilaayada ogolaashadii ama wal kala boliinka suubii korna isla qaadadeen maaha hadama iluway hasgali welijo maamaha sheegnele sakadhiideelis warsaday maaha geeki mari dadka nibada lahrooy dhulki daagaha beerku galay lamay baa inshaad ma lambala ku weel dheer ilada saadleeshana sabana gabaa'ilid geeki walaska dhiyaan taasa in badan ma foojignaadin akhyaare intaasi kadib waxaa dhankooda kalimaadka kooban goobta ka jeediyey waxgaradka labada dhinac iyagoona ballanqaaday in qodobada heshiiskan ay si wanaagsan u dhaqangelin doonaan walayar yaraayay shiidhaan heshiiskukaayay meeluunkuba bahiina inuuna sumadnama ambiin tankalbay keliinay hata ka bacad lanwalsuubi oo sharwada ah ini gadaalliingalan lanki gadaalgallada hata ballantee kuba oo lamaadan beelodkumada ununa maynan ofaday shallan sharwada ah walsuubi ina liingarin ballantaano hayd hooba ballanilea dad muslumiin ee billa eeyi ballantiyeedahay ini la fulay cid alla cidii walsuubida amba lamadan beelod wal bulshada kiciyaaw amba dhibaato insheenaw lankilika dheega oolle ee ficil hataan hayn inilhasheeg una ballangan oo taka ballan walaan walna ka falilena mahayn malna oo la tallan malna ogaahin dheegani wiilbaas walkiisheenia niidhiidayni dhiyan shaydhaangana gali ilaahayinoo reeb shaydhaangana gali ilaahayinoo reeb una muslimnimo ka amuuna fadaan diinta gudaaji ka amuuna fadaan gabalka mayniska kooyay waaligii dadka wiinay gobol i degma sagaal i siyeed sharafle antaga aniiso koyti sharafalle tiina namaslaayten sharaf aliisiin weel uniin walay tabartaayna sharafaka dadaalan walay suldaamadaayna erayna ogolna waa bilaahi towfiiq ugu dambeyn waxaa munaasabada soo xiray waaliga wilaayada bakool sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan isagoona beelaha walaalaha ah kula dardaarmay in heshiiska ay gaareen ay ka dhabeeyaan ka wilaaye ahaana ay ku garabsiin doonaan fulintiisa unmayba markhaati keniina ilaahayna markhaatininkiiya in may waha isan haliidan isan oo laafiyaw iqalbasan may waha insha allahu tacaala muujidan daahirkiigna ku muuqda haliiska u sugaya markhaati ku ana ka walaaye ahaan haliiskaas in uuna siinla fulin wali una doorka kaani kaalantan e qaadanoo waana siinla fulin ilaahay dartisna siin garab surugna iyo ballan qaadaan insha allahu tabaaraka wa tacaala allahu akbar heshiiskun keliya may ka hergeli kore lanka daalumka e haliiskun bacdijay dhibaato sheenaaw haliiska qodobadaisna ka jartay lankaa usugaa in galan bir elka qobod lanqarin maysin hasuusiyey meelaas marka un maraan nabiyulaahi moxamed maari sal allahu alay wasalama lacana allaahu man aawaa muxditan muxdis macruuf algordo ilaahay lacnadiis alla kirrida ilaahay naxariistiis ku dheerae lanki lan dembiile e qariw ilaahay nacladiis diyaarangana lanka dembiiliga e may waa in la qobod ummuto hadda lanka dembiiliga ee faasiqa e isku qobod waayaan haddayoo dhanba bilaahida cami maas mana nabiga ilahay may kamid taaliy sal alla alay wasalama dad doon saaran doontana lama daba ka kooban qaybta korna da saaran yiin qaybta hoosna da saaran yiin haddii haani hoos bi'in baahdan intay hambahayaan koraha korkorayaan dadku korku jaroha korkorayaan badda saasa bana biyuha kuga ladaan nabiga ilaahay marka meeray haddii hoos haan jaraan oo doonto salciya dabaqada hoos ka jaraan haddii araan un anti dad dhibo fanay korha korkoro fani biyo waab una bahnin dhow inta ku buujisana haddii araan haan kalena galantiyo on qoban doonto umbu jiidaana dhimale intale ha korkoro erne galantiyo on qobana halaku halaku jamiican ma han hoosna halaagsamayaan han korna halaagsamayaan laakiin haddii galantiyo qobadaan doonto hoos makubud yaasan mal weelaw leero gacmoojo la qobado la reeba munkarka laku reebo nabaga ilaahay ma erey ha najoow najoow jamiican dhammaantiyo badbaadayan mana mana ma in la jeednaya lanka daalumkee haddii la qobada ummato dhan oo badbaadasa wilaayada islaamigaha ee bokool ayaa juhdi ballaaran ku bixisa sulxiga ay kala dhex dhigto beelaha dega wilaayada bokool kadib markii ay ismaandhaafaan waxaana heshiiskan uu ku soo aadayaa iyadoo dhowaan sidan oo kale wilaayada bokool ay heshiis kala dhex dhigtay beelaha walaalaha ah ee jilible iyo geeladle mahadsanid cabdiqani mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ee degmada jilib ayaa ka qayb galay munaasabad ay bandhig cilmiyeed ku sameynayeen ardayda macadka aturaaf ee degmada jilib cusmaan axmed duubow ayaa inoo haya faahfaahinta warbixintan wuxuu ahaa bandhig cilmiyeed uu ardaydiisu u qabtay macadka barashada luuqadda carabiga iyo culuumtiisa ee aturaaf oo ka mid ah macaahidda ka furan magaalada jilib ee lagu barto luuqadda carabiga xafladda oo ahayd bandhig sannadeed uu maamulka macadka u qabtay ardaydiisa ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ah ee degmada jilib culimo waxgarad waalidiin maamulka macallimiinta iyo ardayda macadka ugu horreyn sheekh maxamed balli ayaa kelimad ka jeediyey munaasabadda ilaahay qur-aankiisa waxa uu ku leeyahay waayaadkii baan rognogray dadka dhexdooda mathal kasta noocuu rabaa ku saabsanaado ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi kitaabkaan ku sheegnay waan u caddaynay ilaahay waxaan idinla nimid buu yidhi kitaab fasalnaahu calaa cilmin shay kasta kala dhigdhigaya anaa shay shay ku qarsooni ma jiro laakiin waxaa laga dambaysiiyey wa kaana alinsaanu akthara shayin jadala saanku wuxuu ahaaday mid dood badan oo muran badan macadkan macadu turaas waxaa lagu baranayaa waxay hadda maranayaanna sida ay tilmaameen waa ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nebiga weeyaan sala allahu calayhi waaalih wasalam waana dhaxalkii nebigu uu ka tegay weeyaan qaar ka mid ah ardayda macadka aturaaf ayaa waxa ay sameeyeen bandhig cilmiyeed ku saabsanaa waxyaabihii ay ku soo barteen macadka بداية أشكر الله تعالى الذي وفقنا إلى تطوير مهاراتنا اللغوية التعليمية حول اللغة العربية وجعلنا من طلبة معهد التراث لتعليم لغة الضاد وفنونها ثم أشكر إدارة معهد التراث وأس- وأساتذته على ما بذلوا من جهود جبارة واستقصاء للمعارف والعلوم والضحى والغالي والنفيس في سبيل التثقيف وترقية إدراك الناشئ منا وبناء صرح المعرفة ورفع مستوى كل طالب من طلابنا فجزاهم الله عنا كل خير وما الحارب إلا ما علمتم وذقتم وما هو عنا بالحديث المرجم متى تبعثوها تبعثوها دميمة وتضرى إذا ضريتموها فتضرمي فتعرككم عرك الرحاب ثفالها وتلقح كشافا ثم تنتج فتتئمي كم ينقسم الفعل مجرد وماوي إلى قسمين مجرد الثلاثي ومجرد الرباعي ما هي الأوزان الفعل المجرد الثلاثي باعتبار الماضي وما هي؟
ثلاثة فعل فعل فعل ما ما الذي كيه كان وهذا من مضاف مضاف لواحد هلا من الحروف حروف كمدة لواحد هلا من هذه تن تاسو الأصناف نوعية كقولك هذا الكاو كليتو ابني هذا كان عنقيق واي وابن زيد زيد عنقي سواي وابن ذي تن عنقي واي وابن الذي كي عنقي سواي ضربته أنا قراي وابن البذي كي عرب كدار عنقي سواي والقصد بالدلالة الوضعية على الأصح الفهم لا الحسية أقسامها ثلاثة مطابقة تضمن التزام وأما السابقة sheekh abuu muslim oo ka mid ahaa culimmadii ka soo qayb gashay ayaa ka hadlay ahmiyadda luuqadda carabiga أولا أهمية اللغة العربية اللغة العربية أهمية يكون لذا وحي تهي الله سبحانه وتعالى قرآن كيسو كسو تجيي بلسان عربي مبين أهمية يكون تسنيسا ووسيلة دي لو مري لها ولا ليال دين كان إسلام كا لو مري لهاوي لغة عربية ولا ليال وواحد تسنيا لغة عربية وحدة الأمة الإسلامية أمة المسلمين تعالى كمالي كجوغان بقى waa waxa mideeya oo ka dhexeeya qur'aanka qiblada islaamnimada tawxiidka alluga alcarabiya way badan yihiin eh, maxaan ku idhahdaa waxyaabaha mideeya luga alcarabiya ayaa ka mid a walaalayaal luqada carabiga walaalayaal waa midda allah uu u doortay muslimiintu inay luqadooda noqoto sida nebiyullaahi maxamed ilaahay uu carab uga soo dhex saaray nimaan luqadda carabiga aqoonin zayigii muslimiinta aan qabin agtooda qiimo kuma lahayn ardul andalus gaalada joogtay waxay usoo dirsan jireen dhulalka muslimiinta ninkii wax soo barta ayaa dowladda loo dhiibi jiray waa furihii culumta oo dhan العلوم الع- الشرع الإسلامي إيوه علوم الدنيا الباب كلا قاله واللغة العربية kama marneen salaadiinta iyo waxgaradka wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe معهد التراث لتعليم لغة الضاد وفنونها ayaan kasoo qayb galnay Ee, miraha uu soo saaray insha allahu tacaala waxyaalo micnaa aada noo farxiya oo aada micnaa insha allah noo qiirogeliya ayay soo saareen ardadu waxaan leenahay macalimiinta iyo mudiirkaba jazaakum allahu khayra aljazaa insha allahu tacaala waa dadaasheen Ee, dadaalkiina waan aragnaa juhdiga aada bixiseen run ahaantii ilaahay ha idinka abaalmariyo ardada ayagoo ibtidaa oo aan waxba garanayn baa loo geynayaa macalinka iyo maamulka waxa weye maalinka dambe hal sano ka bacdi ama lix bilood ka bacdi waxaa ku imaanaya ardaygii oo ku- aad kuu farax gelinahaya qalbigaaga soo jiidanahaya marka aad baan ugu mahad celinaynaa jasaakum allahu khayran baan leenahay waana u ducaynaynaa waxaan leenahay cilmigiinna allaha idiin siyaadiyaan leenahay guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad kala duwan gaarsiiyey deegaano ka kala tirsan wilaayaadka gado iyo jubbada hoose aan ku hormarna wilaayada gado iyo casaam carafaat gurmadkan oo ahaa mid bayaalaamin ah waxaa guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayada islaamiga gedo oo wakiilka guddiga abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab bayaalaamin ka sameeyey deegaanka wargadan oo ah deegaan hoostaga degmada celcadda ee wilaayada islaamiga gedo waxaana gurmadkan bayaalaamintaasi aad uga faa'iidaystay bulshada ku dhaqan deegaanka wargadan qaar ka mid a dadweynaha ku dhaqan deegaanka wargadan oo la hadlay idaacadda islaamiga andalus ayaa ka warbixiyey gurmadka biyaadhaaminta ay soo gaarsiiyeen guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayada islaamiga ee gedo deegaanka maanta aan joogno ma- magaciisa iyo iyo maanta biyaha la soo gaarsiiyey iyo xarakada soo gaarsiiyey deegaanka horta waxaa la yidhaahaa wargudon walaayadeedana waa walaayada celcadde meesha haddaan joognana waa tuula la yidhaha wargudon oo u jirta soddon kilomitir een, degmada celcaddo alxamdulilah ilaah baa ku maadsan maanta walaayadii baa biyo noo keentay ilaah baa ku maadsan biyo een, dadkii ooman dhibaataysan maasha allah walaayada ilaah ha barakeeyo kor allah ka dhigo gaaladii cadowgana allah naga jibiyo waxa weeyaan haddee amnigan iyo biyo keenkan haddii haddee cadowga aan hal dhinac layskaga soo jiisanin haddee lama helahaya marka biyahana waa noola keenay ilaaba maa iskale walaayada way mahadsan tahay een, biyaha ay noo keentay een, si wanaagsan hadda waa loo cabayaa dadkan hadda aad arkayso waa dad waxaa ku jira afar beri dameer qatimaa ciddin ay la qatintay carruurta hadda ooyaya ood arkayso waa carruur kulayl iyo dhibaato la ooyayay iyo oon marka insha allah walaayada waa la barakeeyo ilaahayna ha noo xifdiyo marka walaayadana ilaahay ha khayr ha siiyo waa mahadsan tahay Ee, deegaanka waxaa la yidhahdaa tuulada wargodon maanta waxaana la soo gaarsiiyey hadda oon aragnaa oo indhaha inaaga haysaa hal booyad marka een, biyo in nalala soo gaara ayaa codsanaynaa dilaayadna joogaa deegaanka wargudun oo hoos tago degmada ceelcadde Een, waa mahadsan yihiin walaalaha meeshan waxaa la soo gaarsiiyey booyad oo nooga timid walaalaha muslimiinta ee walaayada xarakada shabaab waa mahadsan yihiin khayr allah siiyo insha allah kuu jiro allah ka dhigo kuu barkooba allah ka dhigo diinteenna kor allah ka dhigo Een, aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa cabdifitaax daar xareed baa la yidhaahdaa waxaan joogaa deegaanka wargodon Ee, dadweynahana sida sharafta loo maanta inta aad u tacaawunteen ood ugu kaalmayseen ood biyaha u siiseen waan idinku mahadinaynaa wayna idinku mahadinaya ilaahay baa mahad mudan allaha in barakeeya kayrna allahana siiya ilaahay baana deeqi karaa bini'aadanna ma deeqi kara dhibka maantana haysta oo laan abaaraadka oonka iyo gaajada iyo dhibaatadana haysata wax la tahli karo maaha ilaahay baana tahli kara meesha maanta xoogaa biyaha noola keena inta duurka jirto ooman iyo inta cabtayna inta duurka jirto ooman baa ka badan dee gacalka waxaan ka codsanaynaa intaas inay nooga harin oo ka badan ay noo noo soo addima qaadaan baad iyo biyaba hooyo deegaankaa deegaanka waa lagu dhiban yahay aadaa loogu dhiban yahay oon gaaja rafaad oo idil waanu iskugu kaynimaaday ilaahay aanunu ergeysan tolka waxaan ka codsanaynaa oo aqribada aan ka codsanaynaa oo nimadajiinta ka codsanaynaa inaan nala soo caawiy oo laqdinta biyaaba noogu daran biyaaba noogu daran laqdinta waxaan ugu ducaynaynaa khayr allaha siiya waa mahadsan yihiin kun goor ay mahadsan yihiin kun goor iyo koob ay mahadsan yihiin oonka waa jiraa aad baan u oomanaha meel meesha anaan fadhiyaa ma dhaansanin booyaad biyo la'aan haa waa ducayn waa ducayn waa ducayn ducaan la fadhiyaa waa sidii nabad garabkiinna allaha la jiro guulaysta weligiin nabad iyo warsan wilaayada islaamiga ee gedo ayaa dadaal xoogan ku bixinaysa gurmadka ballaaran ee la gaarsiinaya bulshada ku dhaqan wilaayada ay saamaysay abaaraha iyadoona dhowaan guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo gurmad bayadhaamin ka sameeyey degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee gedo mahadsanid casaam dhanka jubbada hoose oo gurmad noocan oo kale ah uu ka sameeyey guddiga gurmadka abaarahana waxaa warbixintan inooga diyaariyey cabdiwahaab maxamed bukhaari iyagoo gudanaya waajibaadkii la saaray ayay guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose oo wakiil ka ah midkii xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku dhawaaqday waxa ay howlo biyo dhaamin ah ka sameeyeen tuulooyin hoos yimaada degmada xagar ee wilaayada jubbada hoose guddigan ayaa biyodhaamin ka sameeyey tuulada aaday ee duleedka degmada xagar halkaasoo dadka ku dhaqan ay biyola'aan baahsan wajahayeen waxaana halkaasi la geeyey laba booyadood oo biyo ah si dadka halkaasi ku dhaqan loo haraadtiro qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan tuulada aaday ayaa biyodhaaminta loo sameeyey ka hadlay anigoo aadan axmed baashinaya oo joogo tuuladu aaday oo ka tirsan degmada xagar ka tirsan jubbada hoose waxaan ka hadlayaa in biyaha ay maaragta gerger degdega noola keenay annagoo aad u rafaadan laba baabuur oo buuyo ah biyo noogala keenay indhaha aan ku kala qaadnay anigoo ah maxamed cusmaan cali oo jooga weliba aadayey oo ka tirsan jubbada hoose degmada xagar jazaaka allah khayr lilmaal kariim waxaana soo gaaray laba gaari oo biyo ah annagoo tuuladii iyo dameernay xoolihii ay aad u dhitaan anigoo cali mahadsan oo ku nool tuulada aaday ka tirsan degmada xagar walaayada laamiga ilaa jubbada hoose waxaana soo gaaray biyo si wanaag laga gaari si wanaag aanu uga qaybsanay dad iyo duunyado ka madbaal ah waa la oonaa biyodhaamintan loo sameeyey tuulada aaday ee duleedka degmada xagar ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa ku soo aadaysaa xilli diyaaradaha dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka ay duqeyn ku dileen guddoomiyihii guddiga gurmadka abaaraha sheekh maxamed abu usaama taqabalahullah balse waxaa weli si habsami leh u socdaa howlihii guddigan loo idmaday aad buu u mahadsan yahay bukhaari warbixintiisa waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu